halkani waa xaafadda wagberiye magaalada wajeer dadka xaafaddaasi ayaa waxa ay arkeen saacaddu marka ay ahayd abbaaro tobanka subaxnimo ama afar saaco subaxnimo cunug saqiir oo daqiiqado ka hore la dhalay cunugani ayaa waxaa lagu dhex dhalay guri dudunsan hooyo waddada maraysay ayaa waxa ay la kulantay cunugani yar oo halkani ku rafaadsan waxaana sidoo kale cunugani uu ahaa sida caloosha hooyadii ay uaga soo baxay haddaba hooyadani ayaa cunuggii waxay ula kaashatay dadka xaafadda kadibna halkaasi ayaa xudunto looga jiray waxaana durbadiiba halkaasi soo gaareen laamaha ammaanka gaar ahaan ciidamada booliista iyo hay-adda sef the children ee u qaabilsan carruurta dadka xaafaddaasi ayaa la amakaagsan cunugani yar ee lagu dhex dhalay guri dudunsan oo qoraxdani ay aad u kulushahay sidoo kalena eeyaha iyo sidoo kale nyaanyuuruhuba ay goobtani aad ugu badan yihiin hooyadii la kulantay cunugani saqiirka ee lagu dhex dhalay guriga mugdiga ee jajaban ayaa saxaafadda la hadashay ana qafa raamoo ka imaadayaan nahay oo isku socoto qaraabo raacaan nahay inoo qaraabo ka soo qaata caaggan oo qobjaaygaan iska haay aad cunug dhalloo iskuul ka imaado saati lacag ah hoyo dhiisoo fiijiyey haddaana waa socdaa meeshaan kaale ku kaada inigoo lahaan waxaan ka soo kordhacay hoyo kaale aragaasi dhahay meeshii sidii nugu laabo inooba ka cabsanayaan derbiga kor ka roogsoon indha hadda ku sii maxaad aragteen cunug dhalloo meel yaal isagay cunug maxaa suu ahaa cunuga ordhan lahaan ku hooseeyo calal dheh qoraxdaadba nafubaxaad baahay waaba sariiroodba dhaqdhaqaaq fiicanba ma lehe cunugii ma ibidu waa isku yaalleen iyo ma dheertu waa isku yaalleen dad kalaan u yeerin oo dhabbada socda duqooq weynaa loo yeer ilaahay weyne waxaan dhahaa nimankaan cunuga gabdhaha imaadee xaafadaan ihu cunuga iyo ibidu wax waa isku yaalleen laiskuma qaadi karisee loo goynaa aa la dhaha haa sakiinaa lasoo qaadi oo dun ibidu lagu xilaa lasoo qaadi oo waa ku goyni intaasaan la soo kulmay aniga haye maxaad ugu baaqaysaa gabdhaha marka taaba waa isla mid haye gabdhaha ilaahay waxun xiriirka ma aha sax ninka dhalina shaydaana un ku qaaday haye magaane inay firjigooda ilaaliyaan aanan sheegayn haay gabdhaha firjigooda ilaaliyaan haddaad nafii shaydaan ku qaadana waxaan qiyaamo waa loo haystaa waa lagu cadaabaa inay kolba haddaad shaydaan ku qaaday ay ay dilin oo rax dhigin oo iska korsadaan dhanka kale jiifka xaafadda waagberi ayaa ka warbixiyey dhacdadan isagoona gabdhaha baaqu diray Kwa majina naitwa Ali Muhammad Osman, astaan jiefka waagberi aan nahay siin baa lii soo diray waxaa layidhahay xaafadda waxaa dhex yeela cunug la soo tuuray oo meel yeela oo meesha lagu dhalay guri eh, haddan ka hore guri gubto ahay oo raaf ah oo baatiga iyo waxaan ay ka buubeen gudihiisii ayaa cunug lagu dhalay markaan dadweynihii siinka noo soo direen markii- markii meeshii aan imaadnay maamaan u yeernay maamadii aa meesha ka qaaday xafad jiiraanka ayaa la geey Eh, children department iyo bolistiba waa imaadeen marka hadda cunugii meeshii bolisti aa loo qaaday marka waxaan u baaqayaa gabdhaha soomaaliyeed meel kastoo joogaanba in ay is ilaaliyaan Eh, waxaan ku leeyta naftoodii shaydaan baa raalli ka noqday haddii ay ka dhacday marka inay ilmihii dilin ama meel duur ah ay ugu tegin am- si ay hadda cunugan waxaa halis ku ahay yaanyuur inay cunto marka qoraxdana ama ayba qoraxda disha marka bedelka ay saas yeeli lahaayeen waxaan leenahay in ay asturaan ay korsadaan dadba ilaahay ku qoda haddii kale yahayba waxaan wax xun ay ka joogaan oo xisbi ilaahay ga dhowtay xumo ayba wixii tahay guursuu guurka ilaahay baa baneeyey haddaad waktigeedaba gaartay haddii naf ii shaydaan kuu qaado marka waxaan leenahay ilmihii aan la dilini korso si kastaba ha noqotee ma aha markii ugu horraysay oo carruur yaroo saqiiro ah lagu soo tuuro waddooyinka iyadoo kuba qaarna iyaga oo la dilay la dhigo goobaha qashinka lagu shubo cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer